waa mar kaliya barnaamijkeenii toddobaadkii tegey iyo soomaaliya barnaamijkan uu inoo soo saaro inoo soo bandhiga waryaheena magaalada muqdisho islamar ahaantaana soo saara anigoo cabdilcasiis siide ayaa maanta barnaamijkeena waxa aan waraysi gaara oo ku saabsan arrimaha gobolka shabeellada hoose ee belihii ugu dambeeyey isagu ahaa mid aad iyo aad u murugsan ayaa haatan waxaa khadka si toosa ugu jira cabdiraxmaan maxshaam oo horey u ahaa guddoomiyihii degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose islamarkaana haatan qurbojoog ah ayaa waxa aan guud ahaan wax ka weydiin doonaa xaaladda guud ee haatan uu ku sugan yahay gobolka shabeellada hoose ayadoo inta badan ummadda soomaaliyeed haatan ay ka wada dherigsan tahay dhibaatada ka taagan guud ahaan gobolka shaam marka hore kusoo dhowow wadajir radio waa ku dhawaay cabdicasiis waana mahadsan tahay waxaan dhigaha dadka guud ahaan ku cusbayn in xaaladda gobolka shabeellada hoose haatan ay gaartay meel aan la saadaalin karin dhanka ay u dhici doonto iyadoo duulaan qaawan lagu qaaday gobolka arrinkaasi maxaad kala socotaa wallahi cabdicasiis horta waxaan u tacsiyeynayaa hadalkii ugu horeyn ummadda shabeellada hoose oo waayahanba dhibaato dil dhaac kufsi iyo barakicin ku socotay gaar ahaan aaga isku xira awdheegle ilaa iyo degmada markay degmada qoryoole inta udhexayso taasoo waayahanba ay ka socdeen dalal qorshaysan oo rag gobolkaas muddo wax ku bartay ay geysanayeen oo duulaan qaawan kusoo qaaday awal hore waaba laga nabad galay laakiinse waayihii dambe uu xasan sheekh imaaday dagaalku uu soo cusboonaaday waxyaabo badan a ku isgaraynayo marka markii dadka deegaankii ay u kaceen gaar ahaan dadka markay ayaarkeeda degan ay iska celiyeen oy dulmigii iska kor qaadeen ayaa waxaa dhacday in abaabul weyn oon muddo aan ka digaynay xamar lagu soo abaabulay iyadoo la adeegsanayo dhaqaalihii beesha caalamka ugu deeqday ummadda soomaaliyeed guud ahaan marka hadda duulaankaas waxaa ka dhashay barakaca maanta aada maqashaan oo ummadda soomaaliyeed ay aragto beesha caalamka ay ujeedo marka dad badanna lagu dilay maanta marko run ahaantii saacaddan aan kula hadlaayo oo run ahaantii soomaaliya ay habeen u tahay galabta kow iyo toban saaci bar markay ahayd nin ka shaqeeya cisbitaalka mas-uuliyiinta kamid ahaa ayaa qolooyinka meesha qabsaday galabta si gardarro xaqdarra cisbitaalka agaarkiisa ugu dilay sababaha ay u dileenna markii aan weydiinay dadka deegaanka waxay noo sheegeen in ay cisbitaalka hore ay u joogi jireen qolooyin cosova la yiraahdo markii ay doomi badan iyo dhibaato ay ka geysteen dadka deegaankana cisbitaalkooda iyo maamulkooda ay soo ceshteen ayaa hadda waxay ku amreen inay soo wareejiyo furaha taasuu isagana uu dhahay hadda cisbitaalkan maamul iyo nidaam uu leeyahay dawladda wasaaradda caafimaadku hoos tagaa hadda maoryaan meesha imaatayna waa taqaanaa diin iyo iimaan waxay leeyihiin malahan ninkii meeshay ku dileen run ahaantii waana u tacsiyeynayaa iyadoo xusid mudan tahay in wasiirka gaashaandhigga wafdiga la sheegayo xamar in ka imaaday oo dawladda muqdisho soo dirtay oo dawlad beeleedka la dhihi karo run ahaantii oo hal beel ushaqaysa oo ummadda soomaaliyeedba aan way kamid yihiin laakiinse hadda loo adeegsanayo iyadoo ay joogto ayaa dilkaas xusid mudan yahay in meesha uu ka dhacay dhanka kale haddana ra-iisul wasaarihii wadanka oo markaasi ay isla ayaga ushaqeeyo saan dhihi karno ayay haddana ay haystaan oay leeyihiin ayagoo balaabalaa iyo waxaan loo joogin ula jeeda inay ra-iisul wasaaraha meelaha ka dhaleeceeyaan taasay ula jeedaan huuha oday dhaqameedyadooda idaacadaha ka qaylinaya siyaasiyiintooda idaacadaha ka qaylinaya shabeellada hoose annagaa le ay leeyihiin hadda dadka shabeellada hoose lahjada ay ku hadlaan iyo lahjada idaacadaha kaga hadlaan xitaa isma lahan axmed diiriye oo la maqlayo in uu leeyahay boqolkiiba siddeetan hawiyaa degan inta kale hana soo raacdo hadda waxa waaya xooggii shan iyo labaatanka sano soco waaye ayay hadda rabaan in maadaama dawladdii ay noqotay mid kumeelgaarkii ka baxday inay xoog u qabsadaan taasi hadda waa calaacashoo timo kasoo baxday ma dhaceyso dadka shabeellada hoose hadday isleeyihiin maanta beel gaar ah ayaad baabi'inaysaan haddee run ahaantii ha ogaadaan in beeshaasi ay dad leedahay ehel leedahay soomaali leedahay islaam leedahay ay beel caalam oo u gargaaraysa leedahay marka hadda waxa waye arrintaas insha allahu tacaala ma soconayso maalmaha soo socdana insha allahu tacaala weegaga nagu soo socdana hadda dadka xornimadooda iyo wadankooda dibay usoo ceshan doonaan waa tahay shaam haddii aan kaa dhexgalo dabcan ciidamada beeleedka ee galay magaalada marka islamar ahaantaana qabsaday waxa ay ka mid ahaayeen ciidamada dowladda iyagoo weliba ku labisan dharkii dowladda watana weliba hubkii dowladda ayaa haddana qaab beeleed ku qabsadeen magaalada qabsashada ay qabsadeen magaalada kadibna waxa ay sheegteen in ay weliba yihiin een koox beesha hadafkeeda u qabsaday magaalada marka marka ciidan dowladeed dharkiisii wato hubkiisii wato qabsaday magaalada haatan madaxda dowladda la sheegayo inay gobolka ku sugan yihiin oy leeyihiin ayaguna waxbaan dhexdhexaadinaynaa labadaa arrimood siday isu qabanayaan maadaama weerarkaba iyo qabsashada markaba ay ku timid ciidamada beeshan oo ahaa kuwa dowladda isla mar ahaantaana asalba dowladda ay usoo dirtay gobol aan gobolkooda ahayn walaalow cabdicasiis muddada labaatankan sano dhibaatada dhacday ayaa waxaa kamid ah muqdisho markii xarunta ay ay inta badan ay u tahay soomaaliya hadeertaan inkastoo laysku haysto ayaa waxaa dhacday ciidamada muqdisho iyo shabeellada dhexe iyo galgaduud mudug ka imaaday ayaa horta waxay yihiin ciidamada lagu sheegay ciidamada qaranka soomaaliyeed waa maleeshiyo beeleed ay dawlad magac dawladeed ku shaqeeyo taasoo aad ka dareemi kartid ururka haweenka qaranka soomaaliyeed aa laleeya waa hal beel ururka dhalinyarada haweenka dhalinyarada soomaaliyeed aa laleeya waa hal beel madaxweynihii wadanka wasaaradii ugu muhiimsanaa hadde waxaa taasi way iska caddahay marka ciidamadan ciidamadood waaye wayna qabsadeen taasi waxaa kaaga cad walaalow aanba daliil u baahnayn shalay markuu indhacadda toddoba sano ummadaas biyaha ka gadaayay dhibaatada iyo rafaadka ay ku jireen isla dadkii waaye way baxeen shabaab iyo waxbay isku dayeen inay la tacaamulaan shabaabka ka hor aan idhaahday maxkamadihii isla xasan dahrawees oo maanta xabsi beenaadka ku jira ayaa wuxuu u iclaamiyey iyo sheekh shariif in shabeellada hoose haddana ay sii joogaan falilahi alxamdu gobolkaas rajadiis waxay soo noqotay xilliga cabdullaahi yuusuf oo annaga aad aan ugu shaqaynay cadow in badan aan ka saarnay laakiinse haddee dadaaladii aan sameynayna wixii waxaa salba caad lagu leysa ka dhigay qolooyinkan shabaab oo ayagana meesha duulahan kusoo qaaday oo dadkii dhan ka saaray haddee beesha caalamka waxay taageertay dawladda muqdisho dawladdiina hadda ciidamay abuuratay oo soddon kun ku dhow hadde waa beelaha muqdisho gaar ahaan qolooyinkada abgaal iyo habargidirtan oo horarka ku ah oo hadda waayahan abgaal waa laga micnaha nabadgeli jiray laakiin maanta w si toos ugu jiraan marka taas ciidamada taasaan ka dhahaa wax kastoo hub la keeno baabuurta dubay ay keento beesha caalamka ay keento kulli muqdishoy wada dhadaaran yihiin baydhabo wax lama siiyo kismaayo wax lama siiyo garowe wax lama siiyo beledweyne wax lama siiyo haddee taasi way iska caddahay marka walaalow dadkan nimankan walaalaheena ummadda soomaaliyeed caawi inaan mid mid awcadda ayaan horta rabaa midaas oo ah dadka shacabka ee shabeellada hoose degan dad baa horta shabeellada hoose qabiil ahaan u degan oo deegaan ahaan laakiin waxaa ku nool qabiil kastoo soomaali ah isaaqoo hadda kan ugu geysaa ciisaa ku nool habar gidir aan badnayn way ku nooshahay deegaanka way ku ganacsadaan beeray ku leeyihiin dadka dhibaatada soo gaaraysa xataa intaasoo soomaaliyeed way soo wada gaaraysaa laakiin nimanka lagu wajahan yahay ma ahan qabiil la yihahdo habar gidir waa niman mooyaana sharwadayaal ah sida axmed yiri iyo hebel khaliif ninka la yidhaahdo iyo mooryaantooda waaweynka indhacadde iyo goob alla waaye nimankaas gobolka shabeellada hoose way ku dhimanayaan ama waa laga saaraa labadaas waxaan ka ahayn ma jirto laakiin dadka shacabka ah ee soomaaliyeed dhegaysanaya qaryoolay ha deganaadaan marka ha degnaa dad walaalo e soomaali e wada degan baan nahay maxaa la yidhahdaa dad maanta soomaalidii gobolkaas ay soo degtay weligood lama faquuqin oo kurtuwaarea la dejiyey sablaala la dejiyey meelo badana lasoo dejiyey dadkaas waxaa xusid mudan inay kamid ahaayeen qabaa-ilka ee waqooyiga degan dhulbahantaha gudagiirsaha isaaqa ay kamid ahaayeen si nabadoo walaaltinimo soomaalinimay u degan yihiin qabaa-il badan oo daaroodaa degan qabaa-il badan oo oo digil mirlo haddana deegaankaas ansi deegaanada waa lasii kala leeyahay aada degan cid ay dhib ku hayaan cid ay rafaad ku hayaan ma jirto nimankan walaalow labaatankan sane wax ku barteen sharwadihii dhintay aa noo keenay haddee waxawaaye waxbay ku barteen ilaa ay ka dhintaan ama ay laga guulaysto ma soconayaan laakiin waxaan ugu baaqi lahaa nabad haddii la waayo dagaal waaye marka dagaalka intuusan dhicin caqli soomaalinima islaamnimo aan ku wada fakerno dawladaan xumoo hadda aan isku dhabdhabnay oo weli shaqaynaynin oo beenta iyo hohaada ku dhisan yaan iska burburinino bal beesha caalamkaasaan ula jaan qaadno warnimayow idinkaa xal ku haysta idinkaa dawladnimada ku haysta dhaqaalihii idinkaa ku haysta fidnadan yar aad samaynaysaan wallahi waxaa la arki doonaa anagoo muqdishona laga celcelinaayo muqdishoo burburtay aa la arki doonaa hana gaarsiinana intaas waa wada noolnahay dad walaalaa layahay soomaaliyaa layahay waxa waaye deegaanadan ummadda soomaaliyeed muqdisho waa lawada degaya maanta hal xil oo nimankan shabeellada hoose degan gaar ahaan digil mirifle andhaho ama dirta kale andhaho ama jareer andhaho hal xil ay ka hayaan ma lahan idinkaa wada haysta gobolkii dadka lahaa oo afgooye awdhega qoryooley dadka markii marka lasoo dhac cidda leh ay islaamkii iska daaya ay gaalada taqaana haddaa maanta dhahdaan annagaa leh mar shabeelle state oon jirin aad samaysataan mar banaadir state aad samaysataan waxaan wax soconaya maahan caqliga inuu shaqeeyaa la rabaa labaatan sano wiilashiina way dhamaadeen xabaday ku dhamaadeen rafaaday ku dhamaadeen shabaabay ku dhamaadeen oo maanta idinka aa noo abuurteen oo maanta idinka aadana isdhamaynaysaan min fadlakum haddii dagaal noloshiina aa ku dhamayn rabtaan soomaaliya heerkaanay taagan tahay idinkaa geeyey caqligiina ha shaqeeyo isku taga maanta lacag waa leedihiin hanti waa leedihiin ganacsi soomaaliya wuu idinkaga buuxaa marka hadda niman yahow caqli saliima ku fekera haddaydan ku fekerin caawa ha layga qoro insha allahu tacaala waxaa arki doonta idinkoo meelaha uqaxaaya idinkoo rafaadsan idinkoo burbursanaa la arki doonaa taas ma rabno soomaaliya inay midnimadeena aan ka shaqeyno oo nidaamkeeda dawli aan soo celino karaamadii ummadda soomaaliyeed aan soo celino ayaan wadnaa idinkana ha isku dayna maalin walba inaa hortaagnaataan soomaaliya xilka ugu dambeeya waa madaxweyne idinkaa haysto haddii aad ku fikeraysaan marka madaxweyne anaa ah isbaarana waa dhigana madaxweyne anaa ah beerdooda waan qabsanaa madaxweyne waxaas wax soconaya maahan nimanka marka jooga ha isaga baxaan waa ku celinaa nimanka marka jooga caawa ha isaga baxaan haddaysan ka bixin kullay wixii ku dhici jira ayaa ku dhacaya hadduu ilaahay idmo nimanka xamar jooga oo fidnada ku abuuraya oo shayaadiinta ah oo idaacadaha barbagandada meelaha la jooga oday dhaqameed iyo imaam iyo siyaasi iyo wax kasta sheeganayo nimankaas waxba idinma taraayan berri idinkaa dhimanaya dhalinyaradiina idinkaa dhaawac soo gaara cid idin daaweynaysa ma lahan waad og tihiin global waxa hadda ka hor idinkaga dhacay cid idin daaweysa ma laha dhalinyarada aan naqaano maanta cid daaweynaysa xitaa ma lahan niman yahow islaam haddaad tihiin aa muslim tihiin ummaddaas rafaadka iyo dhibaatada ka qaada war jooga soomaaliya intaan masii ahaan doonta hala joogo ka fiirsada taariikh xun way idinku jirtaa soomaaliya ha isku dhamaystirana baalkiina cad furta weli jaanisa haysateen intaas ayaan dhihi lahaa aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaas waxa uu ahaa cabdiraxmaan sheekh maxamed oo ku magac dheer cabdiraxmaan shaam oo barnaamijkeena maanta aanu kaga waraysanay guud ahaan arrimaha haatan ka taagan gobolka shabeellada hoose
hado
soomaaliya barnaamijkaasi inuu halkaa ka baxo waxaa inoo sponsoray ama inoo suurtageliyey new neighborhood farmacy